wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka somalilan zamzam maxamed saalax ayaa safar shaqa kaseetiya magaalada bilogubudle ee maamulka gobolka hooda iyo gadoontiya dhullaanka talagal iyo isbitaalo oo laanka talagalay in laga dhabiiba dadka dhimirka ku xanuunsan oo ku nool gobolka hooda goobta laku wareejiyay weliba gubro ku hayaya maamulka gobolka hooda iyo kan degmada bilogubudle saraakiil iyo odayaalka deegaanka iyadoon ujeedadii ahaytay sidii korlanka qaadan lahaye tayada adeegyada caafimaadka gaar ahaan xandhimirka unkoreynta iyo weliba goobta say ku hadalaya ahaana kumid ee maamulka degmada bilogubudle iyo kan gobolka oo wareejiyana dhulkun oo laka dhisay isbitaalanka talagaliya dadka ka xanuunsana dhimirka iyo oona sheegan iyo ka faraxsanyina tilaabaduna halkan maanta waxaan idinku wareejinaynaa waan doonayaa wasaaradda caafimaadka inaan ku wareejinno dhul dhulkaasoo laga dhisi doono cusbitaalka dhimirka ee gobolka hawd insha allahu cusbitaalkaasoo aynu baahi weyn u qabno maadaama gobolkan uu yahay gobol xuduuda duruufo badan oo aanu ognahay oo ku xeeran in ay jiraan dadkuna isu tallaabayo dhinacan iyo dhinacanba u socdo cusbitaalada dhimirka maamula ee jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweynaha qaranka iyo wasaaradda caafimaadka oo aan maanta dhulkan ku wareejinaynaba in sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalana lagu fuliyo laga dhishi doono dhakhtarka dhimirka sida ay sheegtay wasiixatul wasiir waa in dowlad iyo dadweyneba laysu barbartaagaa gambibacad si maxaan ku dhahda arrintaa loo hirgeliyo waannu isku dayi doonnaa biidni illahi alkariim bal waannu qaban doonnaa haddii aan la yidhaahdo haddii aanu nahay golaha baarlamaanka sidii loo fulin lahaa mashruuca caafimaadka oo runtii aad iyo aad looga baahan yahay halkan oo siin doona maxaan ku dhahdaye adeeg dadka degan maxaan ku dhahday somalilan iyo dadka etoobiya degan ee isla ehelka halkan jooga ah insha allah biidni illahi alkariim oo dad fara badan ah oo masaaxad weyn ah sidai ay u heli lahaayeen adeeg caafimaad taana insha allah haddii alla yidhaahdo miisaaniyadda sanadkan waa inay ku jirtaa wasaaradduna caafimaadkuna waa inay qaadataa qaybteeda sidai ay u soo barboosgarayn lahayd ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka somalilan zamzam maxamed saalax ayaa sheegday in dadka dhimirka ku xanuunsana iyo helaayana adeegyo badan haddii la dhisay isbitaalku walibana farinyaandirtay maamulka bulshada oo ku codsataya ganacsatada iyo ku qeyb qaadana dhismo isbitaalkuna inaannu sida ugu dhaqsaha badan leh aanu halkaa uga dhisno maadaama ay tahay dhul cross bordera oo dadku soo gelitaankoodu aada u badan yihiin waxaana loo sheegay xaaladda dadka caafimaadka ee dhibaatada ka qaba xagga maanku inay aada ugu badan yihiin sidaa darteed ayaa baahiyahoodii hore ay ugu horraysiiyeen tan inaannu kala howlgallo annagana waa noo farxad waxaan ka codsanayaa hablaha gobolka iyaga u dhashay iyo inamadaba in iyaga laftirkooduna dayirka ay marka hore xayndaabka soo xidhaan markaa kale waa baaqaan u dirayo hablaha gobolka u dhashay inay sida ugu dhaqsaha badan leh iyo inamaduba iyo ganacsataduba inay sida ugu dhaqsaha badan leh ay u soo xayndaabaan